jayt aad iyo aad umahadsan tahay howlgaladu waxa waaye sidii loogu talagala unbay usocdaan wayna fiican taha xaaladayna boqol kiiba boqol jiidahaas horaan isaga sugannahay ciidanka xooga dalkana baryahan dambe sida aad ka warhayseen wuxuu ku howlanaa baaxsiga nimankan haddana tii unbay qayb hawsha hadda socota waayahay taliya marka howlgalladu xagee bay si gaara uga soconayaan
howlgallada hadda sidaa la socotaan gobolka shabeellaha hoose ay ka socdaan gaar ahaan dhulkan jiinka webiga oo sida sabiib caanoole iyo tuulooyin badan oo meeshaas hoos yimaada degmadan degmooyinkan afgooye iyo iyo iyo iyo iyo marka insha allah waxaan rajayneynaa inay kusii socon doonaan meelihii loogu talagalay iyo waktigii loogu talagalay marka ilaa hadda ciidamada inta howlgalka lagu guda jiray ma jiraan wax iska caabin oo aada la kulanteen
wallahi wax yar yar meelaha qaar laakiin wax la sheegi karo oo hadda awood ay nimankaan ku hor istaagaan ciidankan ma lahan marka carar unbay isaga jiraan waana waan laga saari doonaa insha allah meelaha yaryar ay ku sugan yihiin hadda
ilaa hadda marka intee idiin suuro gashay in howlgalka lagula wareego
howlgalka sidaa la socdo hadda ciidamada waxay ku sugan yihiin dhulkan saliib iyo caanoole iyo tuulooyinka ku xeeran oo nimankaan oo ay inta badan ummadda uga qaadayeen baad sidaad la socotaan oo dhulka ugu badnaayay muxuu aha ii sheegay ummadda ku dhibaataynayeen kamid ahaa marka ilaa laga soo bilaabo belidoogle lagu keeno sidaa usoo wad ilaa dhulkan udhexeeya laanta buuro iyo sabiib caanoole iyo inta beriire dhulkan kasoo gadooma dhulkaasoo dhamay hadda ciidamadu ku sugan yihiin waana howlgalladana dee ma ahan inay meeshaa kaliya kusugnaanayaan waa waa dabcan meelihii loogu talagalay iyo waktigeedii soconayaan waayahay xaaladda marka goobihii aada loo wareegteen ilaa shalay saaka waa sidee
may aad bay udegan yihin aad bay udegan yihin boqol kiiba boqol wax dhibaataasa ma jiraan goobaha qaarkood waxaa taliya nagu maqaalo ah oo lasoo gudbinayay in aad ku hesheen ama lagu qabtay gawaari waxyaabaha qaraxo laga soo buuxiyey oo shabaabku ay diyaarinayeen qaraxyadaas oo qaarkood halis ku soo ahaa muqdisho iyo ummadda soomaaliyeedba maxaa tafaasiil oo aad naga siin kartaa
jayta aada umahadsan tahay waxa waaye hawshaas iyadaah way jirtaa sida aad la socoto isbuuc ka hor ciidamada xooga dalka gaar ahaan ciidamada kumaadoosta ee tanab waxay howlgal ka fuliyeen howlgal ay ka fulin fuliyeenaa jiray meesha la yidhaahde magaaladan caanoole howlgalkaas qorshihiisu wuxuu ahaa xogaan helnay in ay ku diyaarinayaan meeshaas gaadiid qaraxyo ah sidaa la socotaan isbuuc ka hor marka meeshaas waxaa lagu fashiliyey oo looga hortega qaraxii oo muxuu ahay ay doonayeen inay ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyaan kuwaana sidaas oo kale kuwaas unbay lamid ahaayeen nimankan waxaad la socotaan inay caadaysteen daadinta dhiigga ummadda soomaaliyeed taasna marna raalli kama noqon karno way jirtaa gaadiid muxuu ahay ii sheege ay qaraxyo ay ay ay muxuu ahay kasoo buuxiyeen oo ay doonayaan ummadda inay ku dhibaateeyaan gaadiidkaas hal gaari oo kamid ahaa qarxay kuwo kalena haddaan haynaa xogtooda insha allah ayagana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano oo aan dartilmaamidsan doono meelaha ay ku sugan yihiin meelaha marka hadda ciidamadu ay gaareen dadka ku dhaqan ee soomaaliyeed ay argagixisadu dhibaatada ku haysay ama nimankan khawaarijta ay dhibaatada ku hayeen dareen nooce ayaad kala kulanteen
wallahi runtii dareen aad iyo aad u sarreeyaan kala kulanay waxaad dareemaysaa inay ahaayeen ummad cadiban ummad dhibaato lagu hayay oo nimankaa qaswadayaasha ah oo ay muxuu ahay sheega ay dhibaateeyeen ummad runtii aad iyo aad ugu faraxsan inay ciidamadu soo gaaraan soona dhaweynaysa unbaan kala kulanay waana dabcan taas cid kastana way dareemi kartaa because waxaad ogtihiin nimankaanu dhibaatada ay ummadda ku hayaan haddii ay noqoto naftooda iyo hadday noqoto maalkoodaba inkastoo taliya waajibka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna xoogga dalku uu yahay in al-shabaab laga xoreeyo dalka oo dhan haddana howlgalladan soconaya dad badan oo qaarkood soomaaliyeed waxa ay qabaan mararka qaar howlgalladu inay noqdaan kuwo inta ciidamadu meel tagaan ay dhacdo inay ka soo laabtaan maxay howlgalladan kuwii hore kaga duwan yihiin
dee horta sidaad la socotaan muxuu ahaa ii sheege howlgalladii hadda ugu dambeeyay intooda badan waxaad la socotaan ciidanka xoogga dalku dhammaan meelihii ay gaareen inay ku sugan yihiin sideedana dhanka kale marka laga fiiriyo ciidanku inay meel galaan oo ay ka baxaan ma ahan ciidanku guud ahaan meel alaala meesha ay galaan inay isaga sugnaanayaan laftirkoodu in meel ciidanku ay galaan oo ay ka saaraan nimankaan argagixisada oo nabadiidka ah misena ay howlahooda kale ay haddana hore usii wataan waa waajibaadka la siiyo unbay ku xihan taha haddii loogu talagalo loo qorsheeyo ciidanku inay meesha ay ku sugnaadaanna way ku sugnaanayaan haddii ay tahay inay nimankaan ay muxuu ahi sheege ka saaraan deegaanadaas oo aysan loo qorshaysnayn in markaas ciidanku meesha ku sugnaadaanna inay kasii socdaan way ku khasmayan hadba waajibka markaa ciidanka la siiyo unbay ku xiran yihin waxaas marka bartilmaameedka howlgalladan hadda ka soconaya shabeellada hoosood adigu hormuudka ka tahay maxay yihiin
waa baabiinta nimanka
rajada marka taliya iyo yoolka la hiigsanayo aad ka qabtaan in howlgalladan sida loo qorsheeyey ee u dhacaan intee bay la eg tahay baa boqol kiiba boqol way u dhacaya way hubanta Ma- maxay tahay marka fariintaada dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya raadi muqdisho kaa dhegaysan aad hawada u marinaysid guud ahaan gaar ahaana dadka goobaha howlgalladu ka socdaan ku nool
guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa waxay la socdaan dhibaatada haysata oo nimankan caadaysta inay dhiigga ummadda daadiyaan ay ku hayaan naftooda iyo maalkooda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidana waxay u taagan yihiin oo habeen iyo maalin ay u taagan yihiin waxa waaye badbaadinta ummadda iyo difaacooda naftooda iyo maalkooda waxaan ka codsanayaa marka guud ahaan dadka ku sugan deegaanada ay howlgalladu ka socdaan iyo kuwa kaleba inay muxuu aha ii sheegay ciidamada ay gacan siiyaan dhinac kastay u gacan sii karaan inay xog usoo gudbiyaan ay u gacan sii karaan inay marka waxaan ka codsanaynaa si buuxda inay noola shaqeeyaan si aan uga dulqaadno nimankan eh, muxuu aha ii sheegay inta muddada dul saarnaa waa mahadsantahay taliya